wacan oo wanaagsan saaxiibadana dhegaysanayow halkani waa rediyo cadaado waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka falaqaynta wararka rediyo cadaado oo maalin walba aad ka dhegaysataan rediyo cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcada baraqa wanaagsan ayaana habadiiday ka leenahay saaxiibayaal barnaamijka falaqeynta wararka rediyo cadaado maanta qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah saaxiibayaal madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed cabdi gaari qorqoor oo saakay kusii wajahan bariga gobolka mudug barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa saaxiibayaal sidoo kale barnaamijka intuu habada ku jiro saaxiibayaal waxaad maqli doontaan dagaalamayaasha al-shabaab oo weerar ku qaaday bor kontarool oo ku taala degmada balcad barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa khasaaraha ka dhashay weerarkaasi sidoo kale waxaad maqli doontaan madasha xisbiyada qaran ayaa soo dhoweeyey guddiga isku keenidda ama wadahadalka u dhexeeya madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan ciidamada maamul goboleedka jubbaland oo weerar ku qaaday xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo ku sugnaa duleedka degmada dhobley ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa saaxiibyaal sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynaha maamulka hirshabelle maxamed cabdi waare oo magacaabay xubno ka tirsan golihiisa wasiiraha isagoo wasiiro kale xilalkii uga qaaday barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa saaxiibayaal qodobadaas wixii nagu soo kornay intaan barnaamij ku jirno ayaa idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal waxaa ka maqneen xubintii aad ku xisaabanneed ee kalamaan qeybaha u dambeeya barnaamijkana waxaa idiin soo gudbi doonaa
waxaan arkaba adima moodi axaysow qalbiga kuma abuurni سبحانك بعد ما مولي
ಎದೇನಾತಿ ಅಬ್ಬಾಯೋ ಅದು ಇವನು ಎದೇನಾತಿ ಅಬ್ಬಾಯೋ ಅದು ಇವನು
ayadoo dhammaystiran gabagabada barnaamijka ayaad maqli doontaan barnaamijka saaka waxaa idiin soo saaray halkan idinkaga tebinaya anigoo ah mia ashraaf karaama stuudiyaha koowaad waxaa ka farsameynaya farsamayaqaankeena faraha fudud haashim cumar xasan haashimire halka stuudiyaha labaadna inoo fadhiyo waryaheena cabdiftaaxa yuusuf yahaad saaxiib yaal goordhow u diyaargaroowa barnaamijka falaqeynta oo intaasi ka faahfaahsana inagoo hoggaansan hooyo loo hagar baxaaba inaha qabtiraaye waa lama huraane haraha danteena iyo horumarkeena yaynaanu kala haray Haweniyo rag mantaba yainaanu kala waxaa lagu hamiyayaa kala habi weeye hodaniyo barwaaqaba waan heli karaynaa inagaysu hayne waa lama huraane qaraha danteena iyo horumarkeena yaynaanu kala harin waa lama huraane qaraha danteena iyo horumarkeena yaynaanu kala harin
barqa wanaagsan ayaana habadeedii kalenahay saaxiibayaal barnaamijka falaqeynta wararka rediyo cadaado ayaan gudagalaynaa haddaan ku bilaabno dhankaasiyo maamul goboleedka jubbaland ciidamada maamul goboleedka jubbaland ayaa weerar ayaa weeraray goob al-shabaab ay kaga sugan yihiin duleedka magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka jubbaland ayaa weeraray goob ay ku sugan yihiin xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo dhinaca duleedka magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose dagaalka ayaa xalay dhacay lamana soo sheegin waxyeelada ka dhalatay ee kala gaartay labadii dhinac ee dagaalamayay ayadoo dadkii ay ku dul dagaalameen maadaama xilliga habeen ahayd xilliga uu dagaalku u dhacayay saraakiil ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland ayaa sheegay in baaritaanadooda in baaritaanadooda ay ku raad joogeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab sidaas darteedna dagaalka keentay sidoo kale gudaha magaalada dhoobdhey waxaa laga maqlay rasaaska ee isku adeegsanaya labada dhinac sidoo kale waxaa jira khasaare ka dhashay dagaalkaasi goobjoogayaal ku sugan magaalada dhoble ayaa waxa ay sheegeen in khasaaro uu jiro hase yeesheen aysan xaji- xaqiijin karin khasaaraha rasmi ah ka dhashay dagaalkaasi maadaama xilliga dagaalku dhacay ahayd xili habeen ah weli wax waraa kama soo bixin saraakiisha ciidamada dowlad goboleedka jubbaland iyo dhanka dagaalamayaasha al-shabaab oo ku aadan dagaalkaasi barnaamijka falaqeed wararka rediyo cadaado ayaan qaybi ugu horeeyay ku gudi jirnaa saaxiibya rediyo cadaado ayuu si toos ahna idinkaga imaanaya
dhulkeena hooyo loo hagar baxaaba inaha qabtiraaye waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala hayn waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala hayn
baraq wanaagsan ayaana hawadiini ka leenahay meel walba aad joogtaan si kastoona maqlaysaan markan madasha xisbiyada qaran ayaa soo dhoweeyey guddiga uu magacaabay guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya guddigaasi oo ka shaqeynaya isku keenidda iyo wad- iyo wadahadalka dhexmari doona madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo guddoomiyaha madasha xisbiyada qaran shariif sheekh axmed ayaa soo dhaweeyey guddiga uu magacaabay guddoomiyaha aqalka sare kaasi oo ka shaqeynaya isku keenidda madaxda dowladda federaalk iyo kuwa dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya iyo qabsoomidda shirka wadatashiga looga arrinsanayo doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan waxa uu sheegay inay ku taageeri doonaan dadaalada aqalka sare sida uu sheegay shariif sheekh axmed waxa uu intaasi hadalkiisa ku diray in in ay la shaqayn doonaan guddiga loo magacaabay isku keenidda madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya barnaamijka falaqaynta wararka rediyo cadaado ayaan qeybihii ugu horeeyay ku wadi jirnaa saaxiibayaal barqa wanaagsan ayaana hawadeeda ka leenahay saaxiibayaal meel walba aad joogtaan si kastoona maqlaysaan qaybihii dhexe barnaamijka ayaa isla soo gaarnay markaan haddaanu soo laabano dhankan iyo maamul goboleedka galmudug madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa kusii jeeda bariga gobolka mudug wafdi oo hogaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa kusii jeeda deegaano iyo degmooyin ku yaala gobolka mudug madaxweynaha ayaa lagu wadaa in maanta uu boqdo degmada degmooyinka kal ah bitaale bandarqaali qarye weyne iyo afbarwaaqo oo ka tirsan gobolka mudug wafdiga hor- wafdi hordhac u ah madaxweynaha ayaa gaaray deegaankaasi oo si weyn loogu soo dhaweeyey sidoo kale waxaa la filayaa in madaxweynaha maamul goboleedka galmudug markuu gaaro degmooyinkaasi uu kala- kulamo la qaadan doono mas-uuliyiinta degmooyinkaasi heshiisa inagoo hagaagsan inagoo u heegan in
barqa wanaagsan ayaana habadidinka leenahay saaxiibayaal meel walba aad joogtaan iyo si kastoona maqlaysaan markaani haddaan aadno dhankaasi oo shabeellaha hoose dagaalamayaasha al-shabaab ayaa lagu soo waramayaa inay weerareen bar kontarool oo ku taala degmada barcad ee gobolka shabeellaha hoose dagaalamayaasha al-shabaab ayaa soo weeraray bar kontarool oo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya ka ilaaliyaan degmada balcad taasi oo ku taala waddada ka timaada dhinaca degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose dagaal muddo socday ayaa waxaa ku dhintay hal askari oo caanka ahaa balcad oo lagu magacaabo ama magaciisa lagu soo koobay kackac laba kalena way ku dhaawacmeen dagaalkaasi qaar ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay radio cadaado ayaa waxay u sheegeen in dagaalka uu socday muddo daqiiqada ah isla markaana ay maqlayeen dhabaqa rasaaska ay isku adeegsanayaan labada dhinac ciidamo gurmad ah ayaa u yimid ciidamada dowladda rasaas goosgoos ah ayaa laga maqlayaa waddada ka timaada dhanka magaalada afgoy ee gobolka shabeellaha hoose howlgal ay ka wadeen ciidamada u yimid halkaasi ciidamada booliiska ayaa howlgal ka wada xaafadaha ay ka kooban tahay degmada balcad waxaana sidoo kale ay ku sugan yihiin waddooyinka laga soo galo magaalada balcad ee gobolka shabeellaha hoose barnaamijka falaqeynta wararka radio cadaado ayaad maqal dhegaysanaysiin saaxiibayaa radio cadaado ayuu si toos ahna idinkaga imaanaya
Dibaatiyo, gaajiyo haraad baan hareerayaale. Dhulkeena hooyo, loo hagar baxaa baaynaha.
barqa wanaagsan ayaana habadidii ka leenahay saaxiibayaal meel walba aa joogtaan si kastoo maqalkeena idiin soo gaaraya markaan hirshabeelle ayaan aadaynaa madaxweynaha maamulka hirshabeelle doctor maxamed cabdiwaare ayaa xilkii ka qaaday wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga mudane geeli isaaq iyo wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha hirshabeelle mudane luqmaan xaajiba xaaji baarqaad madaxweyne waare ayaa sidoo kale magacaabay beddelka labadii ruux oo xilkii ka qaaday wasiir ku-xigeenka amniga ayaa loo magacaabay mudane xasan maxamed cilmi waxaana sidoo kale wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda loo magacaabay mudane yuusuf sheekh xasan macalim wasiir ku-xigeenka amniga dowlad goboleedka hirshabeelle xildhibaan geele isaaq warsame ayaa shalay ku dhawaaqay inuu iska casilo xilkii wasiir ku-xigeenka amniga maamulkaasi shir jaraa'id uu warbaahinta uu ku qab shir jaraa'id uu warbaahinta ugu qabtay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxa uu ugu sheegay in inay timid kadib markii taliyaha booliiska gobolka uu joojiyey banaanbax lagu taageerayo dowladda federaalk soomaaliya oo wasiir ku-xigeenka qayb ka ahaa saaxiibayaal barnaamijka falqeynta wararka radio cadaado ayaan maqlaysaan qaybihii dhexan waa aan ku wadi jirnaa xilli aanoo kale waxaa isla soo gaarnay xilliga aad dhegaysan jirteen xubintii aadku xiisaha badneed ee kalamaan ay idinkala dhexbaxo idinkay saaxiibada kalamaan kala tuuraysiin war dadku kala guuri maayaan oo kala guurkii siyaasaddaa la gaarin war wakhtigii go'naayoo shalay lagu guddoonsaday hadduu soo gabaabsaday wax kala guur yaa diidi karaa war beryaawunba hal guurooy hal guuro isni la daba teegantiina inta lunguuriyan insahamidana meeli lunguuraw war waa kala guurki iyo kala gurshiyaa lagu yidhi aryaadhaha idinku waxa la kala guraa iyo waxa kala guuraayo midna kuma jirtiin waxa idin raacaya xee yihiin war qurbo joogta haddii doorashada looga adkaado dalka sii joogi maayan boorsooyinkooda ayay guranayaan waradhaa war ma haysaana waxaa la yidhi gabdho soomaali ah waxay fiirsadeen aflaantan musalsalka la yidhaaho islaamuhu ku waasheen kadibna waxay daawadeen islaan caddaana oo ninkeedii dharbaaxyo ku dhufatay maxaa dhacay uu ku yidhi oo ii dilaysaa waxay tidhi jacaylkaada ii qabto intuu dhan yahaan tijaabinayay gabdhihii daawaday mid ka mid a ayaa ninkeediioo daallanoo waddooyinkaoo xiraa aawadood wuxuu soo raaca waayoo lug ku yimid guriga dharbaaxo ugu shubtay meeshay ka filaysa maxay u dharbaaxday iyadoo isbitaal taaloo faleenba surantay soo naaxay aryaadaha naagaha musalsalka fiirsada dabaalnimadoora naagtaasi waxay sugaysa muggay ninkeeda dharbaaxaysa xabiib xaadig u dharbaaxda inuu dhihi doono markaasay rabta inay tidhaaho jacaylkan yaan tijaabihaaye marka naagaha musalsalka runta u qabow in faleeboodhin laydinku rakibaayo waa u malayhaayey ee caana kalisahe warqisa kaloo yaab lahaa dhacday war ma haysiine odayaa wuxuu maqlay wiilkaagii wuxuu qurbaha ku guursaday gabar faransiis ah kadibna telefonuu inta ka wacay oo wuxuu yidhi faraxaynu gaal ma guursan kaamana yeelaayo inaad naag gaal ah guursato markaasuu wuxuu yidhi aabay ha kuu sheegay inay gaal tahay markaasuu yidhi dadkao dhan aa sheegaya naag faransiis oo cad inay tahay markaasuu yidhi aabe aniga iyo xaaskaygu waa ku imaanaynaa markaasaana wada hadlaynaa oo wax kastoo i dhahda waa yeela toddobaad kadib odagayay u yimideen gabadhii waxay bilowday inay u adeegto sodogeed maalintii koowaad bay diyahay ka jartay maalintii labaadna madaxay u xiirtay maalintii saddexaadna waa u masaajayday subax galab iyo habeenna marna shaaxay u keentaa marna casiir qabow in yarba inta ku soo noqotay tira aabba maxaan ku siiyaa toddobaad kadib wiilkii aabbihiis u yimid oo ag fadhiistay wuxuu yidhi aabbe gabadhi saan yeelaa markaasaa odaygii wuxuu yidhi maandhow gabadhan gaal iska dhaafa hooyadaa waa ka muslimsan tahay minaad furtana habaarkaygaa qabtaa wareedhaa war ma haysaane war culusoo inkaarana soo dhacayoo nabadiyo nololkaanbay ku gelaysaa la yidhi waxaana la yidhi madaxweyne farmaajo allaha ka cafiye wuxuu amray in bilaha juun iyo julaay la bixiyo boqol iyo lixdan iyo saddex milyan oo ka maqnayd shaqaalaha ciidanka iyo xildhibaanada sanadihii laba kun iyo afar iyo tobankii shan iyo tobankii iyo lix iyo tobankii wuxuuna yidhi alla yidhi allah ka cafiye walaalkeen xasan sheekh dawladdii oo hogaaminayay ayay ku maqneed lacagtaas oo lagu lahaa war allah ka cafiyey waxaa kaloo la yidhi wuxuu sidoo kale madaxweyne farmaajo amray in miisaaniyadda dowladda kor loo qaado sanadka laba kun iyo kow iyo labaatanka lagana dhigo hal dhibic saddex bilyan oo dollar halka ay hadda ka tahay afar boqol iyo lixdan milyan war allah ka cafiye waxaa kaloo la yidhi in madaxweynuhu amray in mishaarka ciidanka laga dhigo shan boqol iyo lixdan dollar askarigiiba war waxaa kaloo la yidhi madaxweynuhu wuxuu amray allaha ka cafiye sanadka soo socda in dawladdu qaado doonto toddoba kun oo shaqaale ah oo ah kuwii ugu badnaayoo dawlad soomaaliyeed hal mar shaqaalayso war ilaahay ku afiya walilaarey madaxweynaga mayba hadigu ku jari doone sideed haruumood welibana ku mid eh jidkan dhaheeya afgooy iyoonay muqdisho war allah ka cafiya waxaa kaloo la yidhi lacagtii shilin soomaaliga ayaa lasoo daabacayaa hadda dhow aryaadaha waxaa kaloo madaxweynuhu amrayaa la yidhi allaha ka cafiye bisha nofembar in shirkadihii shidaalkan soo saarayay ay yimaadiin oo shaqada degdeg u bilaabaan war allah ka cafiye disembar national dhoofintaa bilaabanaysaa la yidhi war allah ka cafiyey waxaa kaloo la yidhi bisha january madaxweynuhu wuxuu amray in wadanka oo dhan laga furo qatareen si doorashooyinka qofkii cod loogu qabto bisha february aryaadaha waxaa kaloo hore loo yidhi allaha ka cafiye dugsi macallinkii daw ka qabo lagama diin qaado deb la shiday asaan deeq lahayn laguma daalgooyo nin la dilay haddaan diya la bixin laguma daawoobe
war aniga allah ka cafiye dawladdu aniga magacaa nabad iyo nolole markay la baxday isagaa iiga filaaday sababtoo ah soomaaliya nabadi kama jirto meelaan nabadi ka jirina nololi kama jiri karto war yaa qaraxii sooba ka dhacay burburkiisiyaa nabadii nolol lagu qoray war anigu warkiina markaan dhagaystay mucaarad qarandumis inaad tihiina ii soo baxday aryaadaha war ma haysiina guddoomiya cabdi xaashiye iyo aqalka sare go'aamaday ka soo baxay beesha caalamka iyo maamul goboleedyada inta badan waa soo dhoweeyeen war qoorqooray lafta gareen war ma ka soo baxay war horta lafta gareen farmaajo agtiisa inuu ku daahayaa waa iska cadda laakiin qoorqoor waxaan u malaynayaa dadkiisa inuu dhinac ka raaci doono war maaha maaha oo koonfur galbeed aankeeto jirta taas oo bilka baal akriyo usu isbedelo doone taasna wariya tasiin sheege ar aan helo gollo gubitay guduroor iyo dheere aryaadaha kaylada inyi iska dhaaftiin safiirkii maraykanka dollar mootomooto wuxuu yidhi go'aanka aqalka sare ka soo baxay waa sharci cad waana dastuuriyou yidhi madaxweynahana waxaa laga rabaa maamul goboleedyada inuu wadahadal la galo doorasho wada ogolana la qabto war dollar mootomooto hadduu warkaas keenay nan garaadama la dhihi waaye ar'aan halkaas ugaaska baalilihaala dhuuqma leer koro war war ma haysiine xaaladdu waa kululaatay ergeygii qaramada midoobey jaamaca iswaal wuxuu la kulmaa layidhi taliyaha hay-adda nabad sugidda fahad yaasiin waxayna ka wada hadleenaa la yidhi khilaafyada siyaasadeed iyo arrimaha doorashooyinka waana markii u horraysay ee taliyo ciidan beesha caalamku kala hadasho arrimo siyaasadeed anug yaroo waxba garanaa tahay fahad yaasiin taliyo ciidan waa ka wenya eka suuriya aljaziira miyaa ka wadaa yaa naga tag fahad wariye waa ka wen yahe waraabe ha kula dheelmadee war waxaad ileegtihiin dad godka jilacoo lugahooda ku tagay albaabkiisa garaacay haddaan garaacnay maa naga furaan yaa minaad garaacda waa laga furaaho horaa waxaa loo yidhi wayla daaq haysa waraabe waari mayse iga soo wad war shirkii khamiista golaha wasiirada waa la baajiyaa la yidhi maaligaan weer soo galay waree dhaha kibistii kibistii madaxdu noo karinaysay lama keenin miyaa adeer waa kululaato oo kushiinkii gudihiisay rag isku rahayaan taliyihii booliska gobolka hiiraan cali dhuux mahadale iyo wariyii xuseen gurmada qoorta isla galay yaa minay qoorta isla galeen yaa adkaaday he war laga la goor sagaareeya kaalay war kuku suglanka madeeyow adiguna weligaa sagaaro waa sheegi jirta sodaada saarha lagu tumee xuseen gurmad wuxuu yidhi banaanbaxa beledweyne lagu qabanayo madaxweynaha lagu taageerayay maxaad u joojiseen taliya mahadalana wuxuu yidhi banaanbaxaas wax ogolaashaa iyo cid nagu soo wargelisa midna ma jirto amniga inaan sugnana waajibay nagu tahay xuseen gurmad su'aalo kaleoo tiro badanoo waaliyuu weydiiyey markaasuu taliya mahadale wuxuu ku yidhi anigu jilayaasha kalamaan ka mid maahay warwar ma haysaane etoobiya mar dhow soomaaliya abbo way toos u noqonaysaa yaa etoobiya hay soomaaliya abow u naqa wayso ununkaaba ka cabsayna inaan oromo naqanne war warkaan naga dhex gelinana dhegayso aqalkii sare etoobiya guddoomiyihii tigreega ahaa waa tii iska casishay kadibna waxaa loo doortay nin soomaaliya oo la yidhaaho aadan ibraahim guddoomiyaha aqalka sare waxay qaban jirtay miya aadan laga rabaa haa la yidhi warmaya waxaa kaloo la yidhi gabadhii ahayd guddoomiyaha guddiga doorashooyinka etoobiya xilkii bay iska casishay waxayna tiri dalkan keligii taliya nin ahaa qabsaday lamana shaqayn karo yaa nin soomaaliya looma magacaabo waxay qaban jirta ha qabtee war guddoomiyaha guddiga doorashooyinka soomaaliya xaliima yarey ma iscasisho gabadhaas ka bareejayso wallaahi xaliima yarey muggay iska casisho xilkeena nin qaba karaahu inuusan jirin maalin etoobiyaana lagu bedelo waryaala maxaa iska galay etoobiya iyo soomaaliya dad waalan baa tihiin allaahu akbar yaa hadda soomaaliya etoobiya lagu bedela dhehaysaya war war ma haysiine madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari iyo qoorqoor maanta wuxuu gaalkacyo kula kulmay cabdiweli gaas madaxweynihii hore ee puntland hadday hanta fareeshka waxaan u malaynayaa doorashooyinka inay ka wada hadleen war qoorqoor hadduu cabdiweligaas la kulmay danina soo la kulmi maayo berri aryaadhaha dadku hees la kulmaanay xaad isugu diraysiin waryaa axmed madoobe qorqoor ma la kulmay qaanuunkuma u ogol yahay war qoorqoor hadda goor wuxuu yidhi bisadii jiiraan rabaa inaan hal qol ku wada hayo war bisad iyo jiir nabad kuma wada joogi karaane muxuu ku akrinayaa war xeelad lagu kala celiyaa jirtee naga tag war naga taga mukulaalu madax doolli ka maxajisaa la yidhi naga taga wax qayr qaba doorte
aad bay u mahadsanyihiin kuwaasi u haayeen saaxiibada kalaamaad guud ahaan saaxiibayaal waxaa jeclahay inahaas inaan ku soo afmiro barnaamijkii falaqeynta wararka radio cadaado aad ka dhagaysatay radio cadaado sideed sideed bidabaco sharnamiga artisa halka dadka ku nool magaalada dhuusamareeb ee toos nagala socdeen mawjada f m sideetan iyo sideed dhibico barmiga artisa adduunka oo dhan waxaad nagala socdeen aalinta tebinta tooska live streamka oo ah w w dot radio cadaada dot com barnaamijkani mid kaloo ka qurux badan intaan ku kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa saaxiibayaal sidaasi nabaddiino assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu
Motaay dartaa
tanawadeedu ildaraaye ummadoo dhantaan kaabdanayey tanawadeedu ildarnaaye moogtaa inaan ku ambaday adiga moogtahay dartaa inaan waarugay moogtahay inaan ku ambaday adiga moogtahay dartaa inaan waarugay
kuma abuurni ruuxaan arkaba adi ma moodin
ಎದೈ ನಾಚಿ ಅಬ್ಬಾಯೋ ಅದೋಯೋನು ಎದೈ ನಾಚಿ ಅಬ್ಬಾಯೋ ಅದೋಯೋನು ಅರ್ದೋಬಿನೋ ಮಲಕಾದಿನ್ imaanka deeqa ilmaynin hayrdhoobino umaqaadin imaanka deeqa ilmaynin amba uma ilaawine amo xadigaa inoo xidhane amo hayrdhoobino umaqaadin imaanka deeqa ilmaynin hayrdhoobino umaqaadin imaanka deeqa ilmaynin amba uma ilaawine amo xadigaa inoo xidhane amo
sida ay rageelo irmaano ilmahaydi weydaanu ololay sida ay rageelo irmaano ilmahaydi weydaanu ololay moogtaa sidii igal maqaarayda moogtaa inaan raadsho aragaaga moogtaa sidii igal maqaarayda moogtaa inaan raadsho aragaaga
ogadiyo araxdii jirkaygaay unugiyo aqoontii naftaydaay ogadiyo araxdii jirkaygaay unugiyo aqoontii naftaydaay ma ogtahay markuu uurku ku xasuusto ma ogtahay in layka adkeenayo ma ogtahay markuu uurku ku xasuusto ma ogtahay in layka adkeenayo
nadiga kuu qabo ilmeeyey urugada jacayl ban la ooya dhitanadiga kuu qabo ilmeeyey
Ebei nafsi abayo adoy uno Ebei nafsi abayo adoy uno Uimido waykane haoyin imanka deqa ilmainin Uimido waykane haoyin imanka deqa ilmainin Amba kula midbana haye amo Amba kula midbana haye amo Uimido way waykan haoyin imaanka deeqa ilmaynin ku imido waykan haoyin imaanka deeqa ilmaynin amba kula mid baanahaye amo amba kula mid baanahaye amo